Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha iyo Dowladda Hoose ee Dowlad Goboleedka Hirshabelle Mudan Cabdiraxmaan Daahir Guure Karoore ayaa garoonka Maxamed Dheere kusoo dhaweeyay wafdi uu hogaaminayay gudoomiyaha hay-adda maareynta masiyooyinka Soomaaliya Mudane Maxamuud Macalin Cabdulle oo ay wehelinayaan xubno ka tirsan hay-adda U N OCHA wafdiga ayaa soo indho-indheeyay baaxadda dabkii baabi'iyay hantida ganacsatada suuqa hantiwadaag ee magaalada Jowhar intaasi kadib waxaa loo soo gudbiyay xarunta madaxtooyada halkaas uu ka dhacay shir ay ka qayb galeen madaxweynaha ku-xigeenadiisa xubno ka tirsan golaha wasiirada maamulka gobolka iyo golaha deegaanka degmada Jowhar iyo ganacsatada ku hanti waayay dabka qabsaday suuqa magaalada Jowhar shirka gurmadka waxaa shir gudoomiyay madaxweynaha dowladda Hirshabelle Mudane Cali Guudlaabe Xuseen waxaana warbixino loogu dhageystay wasaaradaha arrimaha gudaha ganacsiga iyo gargaarka sidoo kale guddiga ganacsatada dhibka gaaray
degmada jowhar qaas ahaan suuqa weyn oo afdhabarkiisa ah magaalada jowhar meesha ugu weyn uguna hanti badan uguna macquulsan oo rag iyo dumar ka shaqaysanayeen ee guri ka raadinayeen ee owlaad ku korsanayeen marka waxaan u baahanahay annagana lagama herin mana lala dayacin madaxweynaha madaxweyne ku-xigeen gudoomiyaasha wayna isku garab istaageen gudoomiyaha ganacsatada garabka inay taagnaayeen laakiin waaas wax masiibo oo maantas wax laga qaban kara mayeen ilaahana noo qadaray qadarka ilaahina waa aaminsanahay gudoomiyaha hay-adda maareynta masiibooyinka sodma mudane maxamuud macalin cabdulle ayaa goobta ka sheegay sababta ay u yimideen in ay tahay ururinta musiibadii dhacday iyo qaabkii loo sameyn lahaa gurmad loo dhan yahay waxaan kaashan doonaa haddii la yidhahda hay-adaha internationalka ah iyo dunida waxbixiso oo runtii ummadda noocan oo kaleetoada oo dhib usoo gaara kaalmayso laakiin runtii waxaa itaata hadal oo guddoomiyaha ganacsatada gobolka uu jeediyey oo ahaa runtii in aan lagu aqaanin guud ahaan hirshabeelle khaasatan gobolkan iyo degmadan dad ganacsado oo dadaalo oo beerahooda aado waaye cabaad uguma aqaan inay soo celaan shar laakiin xaaladda oo ku cuslaatay oo ku weyn ayaa arrintaas keentay madaxweynaha hirshabeelle mudane cali guudlaabe xuseen ayaa ganacsatada u rajeeyay beddel wanaagsan waxaan leeyahay ummadaas dhibaatada ku dhacday xanuunka badan ilaahay beddel khayrhaa siiya ayaan leeyahay runtii guddoomiyaha ganacsatada iyo anugu qadkaan iskula jirnay salaada subax sida aan u dukaday anigoo u soo jeedo ayuu ila soo hadlay dhibaataduu ii sheegay isla markiina hadday debdemis tahay iyo hadday baalo tahay iyo hadday ciidamada amniga sugaaya tahay intii aan isku xirnay runtii haddaan la gurma lahayna dhibaatadu intaas way ka badnaa lahayd oo suuqa kuma ekaatee hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ayaa bilowday qiimeyn ku saabsan khasaarihii dabkii ka kacay magaalada jowhar